cafisku waa sifo alla mahadiyo oo alla siiyo qofka uu gob ka dhigo goobnimona ugu daro si ilaahay u salansiiyo aadimihiisu ku sifaysan sifada suuban ayuu ku amray inay qaataan cafiska alla ayaa qur-aankiisa waxauu ku yidhi cafiska qaado oo wanaagga far kana jiiso kuwa aan waxba garanin oo dan oga baxa allah ayaa sidoo kale qur-aankiisa ku xusay hadaad khayrka muujisaan ama aad aqhrisaan xumaan la idiin geystay cafiya dadka ilaahay waa midka dadka cafiya oo kale in dembigiina dhaafo in badan ayay diinta ka hadashay muhiimadda ay leedahay cafiska waxaana bulshada ku nool magaalada kismaayo la faray inay iscafiyaan cabdulaahi maxamed ibraahim waa agaasimaha arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in la iscafiyo qofka dadka cafiya ee cafiska badan nabigu sala allah alay wasalam jannadu ku arkinin markaasaa wuxuu ku yidhi war hebel war bal waran jannadaan xalay kugu arkay shanqadhaada bilaantaadaan jannada ku arkay adoo sii gelaye markaasaa wuxuu yidhi maxaad samaysaa ninkii wuxuu yidhi wax kaloo aan sameeyo ani hadda ma garanaye habeenkii markaan sii seexanayo qof kasta oo muslima waan cafiyaa carruurtayda xaaskaygaan ka bilaabaa iskaankaan wada mariyaa ummadda muslimiinta ah waan cafiyaa ilaahay qof kasta oo muslima oo aan caloosha ama wax dhib ii geysta ama wax kasta waan cafiyaa allahuma inni cafawtu cala almuslimiin saasaa ku seexdaa waa waktigaa laygu haystaae cafisku walaalayaal marka qiimahaasu ku fadhiyaa inaynu ka shaqayno oynu u lugayno oo baabuur u raacno oo shidaa lagu shubanno ayaynu u baahanay weliba innaga hadda soomaali aynu nahay nafteenna xataa mararka qaarkood khatar aanu gelin karayno leanna dadkan dadkan soomaalida ee muslimka waxay u baahan yihin laisoo dhoweeyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta ku nool magaalada kismaayo ayaa waxa ay ugu baaqeen bulshada in ay ku dadaalaan inay iscafiyaan haweenka waxay isku khilaafaan wax yar daris iyo waxaan macno lahayn waxaas ilmaha la isku khilaafaa dadka calooshooda ay jiran tahay waxaa waay haweenka ragga waaye raggii siyaasadda isku haastaan laba meelay u kala shaqaynayaan qolaa inta u shaqayn qolaa xag u shaqayn qola kale dhinac u shaqayn waxaan leeyahay ragga soomaaliyadow meelaad joogtaanba waxaad samaysaan intaad dib isugu noqotaan fadhiisataan iscafisaan si waxay noogu hagaago oo taladeena u hagaagto iscafin dhab ah la sameeyo dalkuu ilaahayna siiyey saddexda gobol ugu khayraadka badan baan haysanaa saddexdeenna gobol gobol uusan webiga juba marin ma jirto kan kalena xaggaa markii la tego dhinaci kaleo daawad baa kaga soo dara dhulka noocaasa annagoo haysanno waa ayaan darro inaan fakhri sheeganno dhibaato sheeganno amni darro sheeganno habkaan saddexdaa gobol isugu furi lahayn isugu talaali lahayn la isaga socon lahaa biyaha xareedda ee webiga durduraya loo cabbi lahaa dadkii ka shaqayn lahaa ee intaa jubbaland ka shaqeeya waa annaga qalbiyadaha la isku furo dhallinyarada cafis baan u rajaynayaa salaadiintii cuqaashana waxaan leeyahay halkaan ku hiigsanayno ku hiranayno waa idinkee cafiska halkiina ka sii wada maamooyinka idmaan iloobin aad iyo aad baa u mahadsanta walaalayaalow waxaan iskugu ducaynaynaa ilaahaygii na khalqay rasuulkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan xarigiisa u noqonno aan walaalowno iscafinno anigu cafisa la weyda horta cafisa weyda ha la caafiyo odayaasha oo haddii ilaah yidhahdo muxuu ahaa yacni waxaa laga yaabaa inaan dad aan dardaray ay meelaha ku jiraan laga yaabaaye horta ha la caafiyo rag iyo haweenba reer jubbaland ha la caafiyo cafis qof kastana gacanta taago ha la iscafiyo dhammaan gabdhaha ragga ha cafiyeen si kastaba haatee cafiska ayaa diinta in badan looga hadlay waxaana bulshada ku nool magaalada kismaayo la faray inay iscafiyaan